magaalada kismaayona waxaa maanta ka dhacay qaraxyo lagu weeraray kolonyo baabuura oo ay leeyihiin ciidamada kenya ee qaybta ka ah amisom weerarkaasi ayaa yimid iyadoo maleeshiyaadka kooxaha magaalada isku haya ay weli isku haystaan maamulidda magaalada xeebta ku taalla ee kismaayo waryaheena v o a maxamed yuusuf ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada nairobi maxamuud mascade ayaa inuusoo koobaya
goobjoogayaal iyo saraakiil ku sugan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa sheegay in bam la dhigay waddada hareerteeda uu ku qarxay maanta kolonyo baabuur ay wateen ciidamada kenya ku sugan magaaladaasi goobjooge ku sugan goobta uu qaraxu ka dhacay oo magaciisa ku sheegay samatar oo keliya ayaa v o a u sheegay inuu arkay gaari ay wateen milatarigu oo burburay iyo meydka dhowr askari oo dhimatay
dhanka kale oo ka dhacay anigan lugta isii cusmaana lugta kale dhanka iga sheegtoo xiraantay aniga weelkiisa iyo boorkii ay gaaray tuligkii anigoo hareesiyaasiga ilaa sideedaana sagaal baa meesha ka dhacday meesha waa tahay meel wax ka dhacen bay ahayd siyaasiga ilaa sagaal baa arkay oo anigana carruur argaha diinsi ka soo baxday diinsi ku dhegan baa dhimatay ayadana samatar ayaa sheegay in qaraxa kadib ay ciidanka kenya bilaabeen inay rasaas ku furaan dadka rayidka ee ka dhowaa goobta uu qaraxu ka dhacay cabdinaasir seeraar oo ah hafayeenka ururka raaskamboni ayaa v o a u xaqiijiyey in weerarku uu ahaa mid loola dan lahaa ciidamada kenya walaadi gaariha waa la farxiyey waxbana waa soo gaaray laakiin de shacabka hadda waxa weyan haddaba soo gaaray maanan nafao welina baadhitaano iyo waxaa socda maaragtay midii qaraxa ka dambeysay sii oan lahaa mara seeraar ayaa beeniyey wararka ay sheegayaan goobjoogayaashu ay ah in ciidamada kenya ay dadka shacabka ah rasaas ku fureen kadib markii uu dhacay weerarka iyaga lala beegsaday laakiin waxa uu xusay seeraar in rasaastu ay u dhexaysay ciidamo iska soo horjeeda oo horay magaalada ugu dagaalamayay magaalada kismaayo ayaa indhoweydba waxaa ka jiray xiisad colaadeed kadib markii bishii hore ay saddex hogaamiye kooxeed ay kala sheegteen inay madaxweynayaal ka yihiin maamul goboleedka cusub ee jubbaland oo dhowaan looga dhawaaqay magaaladaasi magaalada kismaayo ayaa gudaheeda waxaa dhowr jeer ka dhacay dagaallo u dhexeeya maleeshiya beeleedyo iska soo horjeeda kuwaasi uu ku dagaalamaya gacan ku haynta magaalada qaramada midoobay ayaa sheegtay in dagaalkii koowaad ee bishii hore ka dhacay magaalada kismaayo ee u dhexeeyey kooxaha iska soo horjeeda ay ku dhinteen ugu yaraan koob iyo soddon qof oo rayid ah tobannaan kalena ay ku dhaawacmeen cabdinaasir seerar ayaa kooxda al-shabaab iyo dowladda federaalka ee soomaaliya ku eedeeyey inay qalalaase ay ku wiiqayaan ammaanka ay ka wadaan magaalada kismaayo
dhowr dhinac baa hadda fowdadan wada shabaabka waa ka mid dowladda soomaaliya waa ka mid waxyaalaha hadda fowdada magaalada ku wada marka labada gruub oo iskaashanaya iyo dabankan ujoogaa iska ayaa fowdada iyo nabadgelyo xumada magaalada ku wada waxaa jeedka nimanada gelinaya ciidamada kenya waxbadanayana waa iyaga waxaa jira walaacisa soo taraya oo laga muujinayo in kooxda al-shabaab ay weerar soo qaadi doonto iyadoo xiisadda iyo dagaalka kooxaha u dhexeeyana uu weli sii socdo kooxda al-shabaab ayaa dhowr sano xukumaysay magaalada kismaayo ka hor intii aanay ciidamada kenya iyo xoogagga soomaaliya magaalada ka saarin sannadkii hore warbixintaasna waxaa magaalada nairobi nooga soo diray waryaheena maxamed yuusuf waxaana inuu soo koobayey maxamuud mascade